musharaxiinta ay jeedinayaan hadal jeedintooda baarlamaanka hortiisa ay tagayaan maalin hiblaayana waxaa la qabanayaa doorashada madaxweynaha ayagaa gaaraya cid kaloo gaari karta male baarlamaanka ay wakiil ka yihiin markay arrintaasi soo gaaraan waxay keenayaan fadhiga guud ee labada aqal la fadhiyaan waa la ansixinaa markaas ay ku howlgalayaan wakhtiyada marka shacbiga yaan la wereerinin dadka waxay ku qorqorayaa websaadyadana yaysan idin wereerinin waxaa weye wax muddo ah la sheegay ilaa hadda ma jirto waxaana awooddaasi iska leh in baarlamaanka federaalka soomaaliyeed labadiisa aqal baa awooddaa leh maalmahaas goynaya waxaana wakiil uga ah guddiga doorashooyinka ee la dhisi doona welina lama dhisin waxaanu sugayna in marta ay dhammaato doorashada guddoonka afrika sare ayaanu sugayna mar alla markay dhammaato sida u dhaqsaha badan ayaa la samaynayaa